bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti waxaana wanaagsan daawadayaasha naga daawacaya telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo dhegeystayaasha nagala socda radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo ah barnaamij toddobaadkiiba hal mar xiliyadan oo kale aanu idiin soo baahin daawadayaal iyo dhegeystayaal barnaamijka waanu kusoo qaadana mid kamid ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee toddobaadkii lasoo dhaafay ama dhacdo kale oo mudane dadweynaha soomaaliyeed loo faahfaahiyo haddii allow qadaro maanta waxaanu ku falanqayn doonaa oo aanu dhinacyo badan uga eegi doonaa toddobaadka lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo ay kooxda al-shabaab kusoo qaatay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kuwaasoo ay ku dhiseen dad tiradooda ay gaaraysa saddex iyo toban qof saacada kadib markii weerarkaasi uu dhacay maleeshiyada al-shabaab waxa ay baahiyeen codka saalax nuux badbaado oo ahaa xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaanka hase ahaatee isaga tegay waxaana codkaas lagu sheegay in saalax uu ahaa qof mid kamid a dadkii halkaas isku qarxiyey waxaa ka horeeyay dhalinyaro soomaaliyeed oo inta qaraxyo lagu xiro iyagu naftooda ku qarxinaya meelo kala duwan oo kamid ah caasimada muqdisho iyo goobo kale oo ka tirsan dalka iyo kuwo intay qoryo soo qaataan oo laayaan dad badan oo muslimiin ah kadibna iyagu daqiiqadaha ugu dambeeya diyaar u ahaa inay dhintaan oo halkaa lagu dilayay haddaba su-aashu waxay tahay maxaa lagu qanciyaa dadka isku qarxinaya iyaga oo og in dadka ay weerarayaan ay yihiin dad soomaaliyeed oo muslimiin ah oo qaarkood lagu weeraro meele ay kamid yihiin goobaha cibaadada sida masaajidyo maxaa sabab u ah in dadkaasi ay ku qancaan in naftooda ay qanxiyaan ay naftooda qarxiyaan maxayse tahay waxyaabaha ay tahay in laga sameeyo ama tillaabooyinka ay tahay in la qaado si looga hortago falalka noocaasa maxay yihiin qadadaha maleeshiyada al-shabaab ay u isticmaalaan in ay marin habaabiyaan dhalinyarada soomaaliyeed marka ay doonayaan in ay ka dhaadhiciyaan fikirkooda qaldan si ay naftooda iyo nafta dadka soomaaliyeed ee kaleba u halaagaan haddii allow qadaro saacada soo socota qodobadaas ayaanu ku faaqidi doonaa daawadayaal barnaamijka iyo dhegeystayaal waxaa stuudiya la jooga oo barnaamijka nagala qaybgalaya marti kala duwan sheekh nuur baaruud burxaan oo ah gudoomiye ku-xigeenka hay-adda culammada soomaaliyeed iyo afhayeenka hay-adda waxaa kaloo ila jooga cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ah madaxa machadka irshaad ee qaabilsan bilaasaadka iyo agaasimaha barnaamijka dhaqan celinta maleeshiyaadka al-shabaab ee dhalinyarada goosata inay kasoo noqdaan cabdimalig oo isaguna ila jooga cabdallah oo isna stuudiya ila jooga waxaa kaloo fursad inoo ah daawadayaal iyo dhegeystayaal oo maanta aanu macluumaad badan ka heli doonaa mid kamid a dhalinyarada soomaaliyeed ee fursadda u helay in uu kasoo laabto maleeshiyada kooxda al-shabaab kadib saddex sanadood oo kooxdaas uu ka tirsanaa ninkaas dhalinyarada ah oo magaciisa iyo wedigiisaba aan u qarinay sababo la xiriira ammaankii ammaankiisa waxa uu inala jooga stuudiyaha waxaana fursad u heli doonaa bal inuu wax inooga sheego farsamadii iyo xeeladii loo isticmaalay in lagu qanciyo inuu koox kamid noqdo al-shabaab iyo waxyaabihii isaga uu dareemay ee u soo celiyey mataqaanaa fursadda uu ku helay inuu kooxdaas kasoo laabto sidoo kale tadaawayaal iyo dhegeystayaal waxaan horay usii dhignay gogoga telefishinka qaranka soomaaliyeed in dadku ay aragtidooda nala soo wadaagtaan teleefonada inaad uga soo qayb gashaan fursad baad u heli doontaan soo dhawaada marka hore dhammaantiin martida sharafta anigoo iskaga mahad celinaya waktigiina qaaliga aad baan idinku mahad celinaya waxaan ku bilaabayaa ninkan dhalinyarada ah ee dhinacayga fadhiya kooxda al-shabaab hore uga soo mid noqday haddana fursadda wela inuu kasoo noqdo soo dhawow waa waa ku faraxsanahay inaad nala joogto aad naga aqbasho barnaamijka inaad nagala soo qayb gasho waxaad inoo sheegtaa sidee shabaab ugu biirta marka
shabaabka waxaa ugu biiray anigoo dugsi dhiganayo oo hooyaday dugsi dhigay dhaaday waxbaro dhaaday anigoo dugsi dhiganayo shabaabkii dugsigii loogu imaadeen anigoo badan oo dhalinyaro badan ah waxaana dheheen labaatan qof ay ahayd waxaana dheheen nidow nin oo waxaa loo imaaday xasan ladhoo wuuna tashkiiliyey adiga muddo saddex beri la tashkiilinayey wuuna waday wuxuuna geeyay meel la dhahay diito marka markaas kadib wuxuuna geeyey tababar tababaru la geeyey meel labdhahay xaabadaashan la geeyey barbaadasuun lagu akriistay ani waxaanu dhahay meeshaas jihaadaa jiro kutub kutubuu loo qaybiyey tababaraa ka baxday saddex bilood kutubada maxaa ku qornaa maxay kutubada maxay ahaayeen mataqaana magacyadoodii kutubada waxaa ahaayeen akhlaaq almujaahid ladhahaa akhlaaq almujaahid kutub ayaga samaysta waa shabaabka kutub ayaga samaysta laba iyo toban kutaab waaye kutub
labiyo tobanka labiyo toban kitaab waa marka markaas kadib kutubadaas markay akristay saddex bilood ayaa tababar ku jirnay kutubahaas akrisanaynin marka kutubadaas ma culum islaami ah oo caadiga oo ayaad ka baranayseen ma sida loo dagaalamo ma sida la isku qarxiyo maxaad ka baranaysa sida laisku dadka muslimiinta ah dadka oo loo baabiyay gaalada marka meeshaasna adi waxaa ka jira adi dad badan oo walaalihi oo badan waa baabeen toddobaatan qof caradii rag aheen laakiin waxaad waxaa nahay toban qof leedu joogta inta kale waa baabeen lixdankii kale waa waa dhigteen xeradiina toddobaatanka ku jooga toddobaatankaasa ku joogay rag yaraadii naga fakaday intaas la rag yara ee badin hadda waxaa iska soo goosnay dowladda soomaaliya waayo waxaan ku weydiiyey intii meeshaas aad ku jirtay marna ma lagaala hadlay inaad qaatay maya de qof lagala hadlay maaragtay iyo iyo barnaamijyada dadka lagu hayo aa dad badan Haye.
dad oo dhahayaa mashaajidkaas mashaajidkaas tag gaalaha ku jirto isku qarxi haye Ah.
maxaa marka isqarxinta ma qofka miyaa doortay inuu isqarxiyo yidhahda anaa raba inaan isqarxiyo ma koox gaar u qaabilsan baa jirto dadka isqarxinaya waa la filaa ma la qasbaa sidee qofka isqarxinaya qofka dagaalamaya loo kala waa la xulaa Haye.
meel gooniyaa la geliyaa oo Haye.
qol ah oo dadkana ma arkaan Haye.
waa la tashkiiliyaa meelo ayay ku tashkiiliya
waayo waxaan ku weydiiyey oo arintaa igu dartaa markii ugu dambeysay oo kooxdaas aad ka tirsanayd dabcan waad ka soo baxday dooqaagaad uga soo baxday maxaad qoonsatay maxaad dhibsatay waxaa kursay anoo furta joogo wiil aw mansuur dhalaa soo wadnay waxaa la keenay oo mukhtaar roobo Sheekh mukhtar robo ah Mhm.
sheekaa laleeyahay sheekh maale kaasi marka waxaa la keenay furuntaana la keenay oo global anagoo baydow waxay ahayd adii afar boqol ciidan ahayd afar boqol qof meeshaana la keenay wiilkiisa ama suurda waxaa la galay dagaal dagaalkii loogu daba imaaday wuxuu dhahay wiilkeyga ma u rabi ani inta xabad galo wiilkay dugsi sare u dhigtaa aw musuuq baa dhacay ama suura dhahay wiilkeyga dugsi sare u dhigtaa wiilkiisa laga soo watay meeshaas marka haddii uu ma- meesha amatu wiilkiis ka soo watay haddii daba jirto amatu wiilkiis waa joogi lahaa marka adigu markaas baad fahamtay Marka- inaan meesha loo talaalo ah markaasaa fahmay wiil oo saaxiibkay ala tashtay waxaa dhahay arrintaas ay jirto iyo haddii la sinay dil iyo haddii la sinay daa waay maadaama aad nin yar ahayd oo sheegta hooyada inay eh, dugsi ku geysay hooyada ma raalli bay ka ahayd in lagu kaxeeyo ma lagaa dhacay sidee ku dhacday maya maya hooyadii raalinkeeda haye waa ka dhun waa gartay marka markaad soo noqoto hooyadii ma isku heshay maya marka hooyada isoo wacay telefonaa ka wici jiray hooyadii waxay dhahday duca inaan kaarkay rabtaa haye oo maxay uga jeedaa waxaan ugu jeedaa meeshaas ka toosan haye Ah, haddii kaleed waa ku inkaara haddii kale waa kuu duceyna farduca far inkaaraa lena farducaa dhahay markaa kadib waa keysaas marka ma u sheegtay iyaga inaad eh, hooyada kula soo hadashay oo qoyskaaga aad- aad- ay ay u baahan yihiin inaad meeshan ka soo baxdo maya maya ma ogola waa ku dilayaa miisaan waaya si kooban aragtidii aad ka haysatay markii aad joogtay shabaab dhexdiisa dhinaca dowladda soomaaliyeed ay joogtay iyo wixii la idiin sheegi jiray iyo markaas mid wixii aad ku aragtay maxay ku kala duwan yihiin aniga ah, dadka waxaa la dhihi jiray dadka oo dhinacaas joogaan oo shabaabka dhinacooda joogaan dadkan waa muslimiin dadkan oo dhinaca dowladda jiraana waa gaalahalda labada dhinaca waxaa laga dhigay laba dhinacdi oo waaya caadi ahayd.
markaas mid maxaad aragtay wixii lagu sheegi jiray Markii- markii aniga imaaday oo kow ka footron ka soo gala waxaa arkay mashaajilo dad tukanaayo cibaadaysanayo shantooda kale tukanaayo ciidamada dowladda waxaa la dhihi jiray murtad way saas waay. ciidamada dowladda waxaa arkay iyagoo mashaajilo ku jiraan oo tukanayaan oo iska fadhiyaan oo iska baashaalayaan oo dhib ku jiray waa mahadsanta walaal waa kusoo noqon doonaa aad baad umahadsanta macluumaadkaad na siisay aanu imaado mas-uuliyiinta kale sheekh nuur baan ku bilaabayaa sheekh nuur eh, waad la socotaa toddobaadkii lasoo dhaafay nin da-diisu aysan lixdan ka yarayn haddii uusan ka weynin baa isqarxiyey waxaa ka horreeya dhalinyaro badan oo aan arkaynay in ay tahub isku soo xiraan oo dad masaajidiye ku jiray hoteella qabsan ay dadka ku leynayeen maxay kula tahay dadkaas in lagu qanciyo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى عبد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم dadkaas waxaa haysata laba mushkilo mushkilo waa jahli ay diinta islaamka ka qabaan sida aynu la soconno eh, nimanka shabaaba dadka u gala ama ay tashkiilsadaan way ka ilaaliyaan culummada inay dhegeystaan tiibiyada dhegeystaan raadiyaasha dhegeystaan nimankaas ku- kutaybaad yaryar ama kutub yaryaroo iyagu ay qoreen oo sida iyagu ay rabaan u hadlaya wax gaalaynaya kutubtaa keliya loo ogoliya marka qofkii awalna jaahil buu ahaa ama ilmo yar oo wuxuu ahaa dugsi laga wado si hadda wiilkani uu sheegayo ama markii hogaamiye kooxaadyadii ay burbureen nooryaantoodii oo baahan baa meelaha laga watay marka horta qof mushkilada koowaad waa jahli iyo aqoon yari jahligii oo marka lagu sii hayey oo markii ay dhexdooda tageen masaajid iyo waxaas waxaa la yidhi iska daaya mujaahidiin baa tihiin jannaad u socotaan midi waa taas qodobka labaad waxaa weeye waa been iyo khayaal qofkan khayaal iyo waxaan jirin baa laga dari qofkii awalba weel maran buu ahaa been iyo wax khayaala loo sheegi qisooyin baa loo sheegi hebel baa isqarxiyey horolciin baa la booday intay ka baxday habeenkii dambaa la arkay warmaashimaad weli farfadhida warse soo qarxiy aysan uu yidhi
anaashiid baa loo duubi kuwa af carabi ku hadlay oo dhihi damnaan gabay sheekhaan saaxiibnahay wuxuu ii sheegay nin baa cajal ka hadlay buu yiri oon dhegeystay oo qolyahan oo mujaahidiinta sheegan buu ku jiraa wuxuu yiri buu yidhaa waa dhulka afghanistan wuxuu yidhi annagoo labaatan mujaahida iyo cadowga intuu noo soo dhawaadaan meel goda galay meeshii bay noogu yimaadeen labaatanka nabiga way madideen isagaa sheekeen baa marka dambe dhaawac noqon doona wuxuu yidhi anoo arkaya iyo labaad tan sawrulciin baa samada ka soo degtay marka wayna qaadeen ana xataa kaydi way qaaday markay dhexda sii waday aragtay inaan nafti ayn iga bixi way isoo celisay oo dhulka ay dhigtay waxay tii warniya waa nooshahay waa weli waan isu iman doonaa meeshii ay gacanta iga saartay weli way xarfaysaa wax saasoo been iyo dajal ah yaa dhalinyaro yar yar loo akri waxaa intaa dheer beentaas iyo cajaladahaas ay dhegaysan iyo waxaa loogu sii dari dhar gaana loo gelin qodol gaana la fadhiisiin cadar iyo alla loo marmarin cajal qur-aana loo daari waa raggii istishhaadiyiinta ahaa baa laleeyahay marka un qalbigoodii ba si kalaala bedelayaa jannadii intay u jirto caawa marka waxay ku tartami baa layidhi war aniga halay hormari saf baa waa la qori ka koobaad ka labaad ka saddexaad saasaa loo qori waxaan rabaa marka alcadaalow inaan halkan ka sheego liyahlika man halka can bayina wa yaxya man xaya can bayina kelimadan dadka ay ku khaldayaan oo layidha istishhaad saalax badbaadana hadalkiisii waxaa ku jirtay oo ah katiibada maktabka istishaadkan ka tirsanaa haddana waxaan waxaan dooranaya istishaadka istishaadka waxay ka wadaan ilaahay dartii in loo dhinto istishhaad wuxuu ku suurtageli karaa fil islaam qof muslima oo cadowgii ilaahay oo gaala ah la dagaalami soo duushay oo gadarro wada oo goobtii dagaalka laysku galay joogta macrakada ku dhintay qofkaas ayaa la yidhahdaa waa istashhada fii sabiili illah ilaahay dartii buu u dhintay koob gaaluu la dagaalami labana goobtiibuu ku dhintay jihaadku ka socday marka kelimadaas marka way khaldaan ayagii oo masaajid dad ku dilaya ama hoteel qarxinaya dad muslimiina ka buuxaan yaa laleeyahay qofkan istashhada marka kelimadaas waa laga gardaray istishaad ma aha waxaa sax ma aha waxaa la yidhahdaa kelimada mar kale ay nimankana isticmaalayaan intixaar baa la yidhaha waa nafti dile waa qof naftiisii dilay oo aakharana cadaab ugu yaallo sida aan haduu ilaah yidhaa aan arki doono waa waa gelayna insha allah hadduu ilah yidhaha shareecada iyo waxay ka qabto iyo haddii taariikhda islaamka dhaqamada ay meesha kasoo galeen agaasimaha barnaamijka dhaqan celinta cabdmaalik cabdalla ayaan kusoo dhaweyna cabdimaalik cabdalla ajmaal soo dhawow wal maalin kastaad la shaqaysaa ama aad la kulantaa ama aad aragtaa dhalinyaradaas oo shaqadaadaba ay tahay inaad dhaqan celin u samayso waxa ugu badan oo ay kuu sheegaan ama aad ka fahamto xeeladaha loo isticmaalay in maskaxdooda la bedelo ee la shabaabeeyo ee lagu qanciyo inay dilaan ama dad dilaan maxaa kamid ah bismillah ramaan rahiim aada ugu mahadsan tahay horta waxa waaye saddex waxyaabood waxa koobgareeyo inay dadkan ku biiraan qadooyinkan xadgudka ah ee al-shabaab iyo kuwo kaloo lamida tan koowaad waxaa waaye gruub ay u geysatay dhaqaala xumo oo yaryar oo caruur badan oo rag adiga iska dhalinyaro ah gruubkaasaa ugu badan oo dhaqaala xumada u geysatay maadaama aysan dalkii ka jirin fursadooyin badan iyo ay ku noolaan wax ku qabsadaan gruubka ku xigo waxa waaye gruub ay u geysatay diifad ama rabo inay dad wax ka aarsadaan ay u galeen taasna laga yaabo inay tahay dagaaladii sokeeye ee waxa muddada badan socday in ay ku kaliftay inay u arkaan hadda fursad al-shabaab ay ugu aarsan karaan dad horay dhibaato u gaarsiiyey gruub yar oo waxaa jiro u aaminsan fikir ahaan u aaminsan oo haddaa adduunka dhan aad siiso aanan kaa qaadanaynin oo ku dhahayo jihaad waxaan waa isjilaya waana isqarxinaya waana qulooyinkan isqarxinaya si nolol dhab si dhab ayay u aaminsan yihiin mabda ay ka tahay noloshay ku noolyihiin bawaaba taasi inuu dhintooba diyaar u yaha qofkan marka qof raba inuu dhintana in laga sabaan caadi u adag marka horta saddexdaas wax ay u qeybsan yihiin gruubkan oo mabdaci ka tahana waa gruub farakutirisa waay farakutirisa waay marka waxyaabaha kale oo jiro ayaa waxay yihiin in dadkan ay u baahan yihiin gurubyadan kaleeto in la kasbado in la wacyigeliyo marka dhinacaas wacyigelinteena annaga waxaan islenahay in aada looga halka waa gelaynaa waxaan ku weydiiyey waxaad em, eh, dadkaani duruufo dhaqaaqa qaarkood bay ay sheegayaan dabcan eh, waxaa la ogyahay shabaab inayna dhaqaalo badan bixinin inkastoo ninkan dhalinyarada aan weli jooga aan weydiin doono ba dhaqaalo waxay u helaan iyo sida loo maamuuso laakiin ma weydiisan horta fursado ay wax ku kala doortaan dad heli kara inay yihiin iyo in kale tusaale haddii aan ku siiyo bilooyinkooda waxaan aaday gaarkacay oo halkaas baryahan dambe waxaa aada usoo badanaya caruurteeda yar ee saddex iyo toban afar iyo toban ilaa iyo shan iyo toban ugu weyn ay recruit garaynayaan Qoranayaan.
ama ay qoranayaan ay iskuuladii iyo dugsiyadii kasoo bixinayaan lacag ilaa konton doolar ayay u qoraan carruurtaas dareefan yarna way siiyaan anug yaroo guriga hooyadiis joogo oon waxba aanan haysan oo dugsi qur-aan dhiganayo marka konton doolar aad siiso taleefanna aad siiso wax badanoo noloshiisa ka bedelaysaa anugaas waa kasbanaysaa tusaale kale haddaan ku siiyo laba asbuuc ka hor waxaa laga keenay canug yar oo six ilaa iyo saddex iyo toban sano jiro oo al-shabaab bambatuur u ahaa bambaa loo dhiibayaa soo tuuraa laleeyahay ciidanka dawladda kusoo tuur uuna kusoo tuuraya konton doolar la sii jira canugaas marka markaa canugii aan wareysane waxaan odhan a cayaaray ayay u tahay ma aha dhab ma ma aha waxaan uu samaynayo tan kaleeto waxaa muhiima in ay shacabka ay ummadda soomaaliyeed ee dalkaan iskale inay og yihiin shabaab in laga mid ahaado waa dembi sababtoo waa dadka waxaa Dadkan ogeed shabaab kala tirsanaa lacagta ku buuqataa qubadana waa usugaa miyaa misuu ka tirsan yahay waa aniga.
kama tirsano canugaas yar waxaa shaqo looga dhigaba inuu bambadaas digii tuuro lacagtaas yaraa la siiya waa maadsantahay oo kusoo noqonaya cabdiraxmaan sahal ee macaska irshaad ee daraasaadka sameeya idinku daraasaad badan waad samayseen wax badan baad samayseen waxaa la isweydiin karaa hadda sheekh nuur baa nala hadlaya oo jooga waa waa nin sheekha oo weyn oo muxtarim oo la yaqaano tusaalaan ka wadaa qofka fursad u haysta inuu sheekh nuur raadiyo ka dhegeysto ama culimmada lamidkaa t v ka daawado ama maaragtay uu ag- yani fursadaas heli kara intuu meel kusoo xiro si kooban ugu qancaya inuu intuu waxa culimadaas ka maqlo oo dhan ilaa yaraantiis wuxuu soo bartay intuu iska duuduubo tusaale nin lixdan jir ah eh, yani diin nolosha markaa uma bilaabmayso maxaa meesha ku qarsoon dadkan miyayna fursaday wax ku dhageystaan fursaday wax ku akhriyaan ma markii hore fikirkaan aaminsanayn soo dhowo wax daraasadeed haddaad ka samaysteen haddaad waxawaxaysaa abaab waxaa mahadsan tahay dadka isqarxinaya aqwaabay daacad ka tahay waxaan oo lagu shugay siduu ugu sheegay cabdibari laakiin waxay soo maraan jaranjarooyin iyo istaad istaad soo maraan marka ugu horeysa dad waxaa jira horta kabad wax kaluumaysta dhalinyarada ama odayaasha ama ashaab joogada ka dhex kaluumaysta oo markasta fiiriya marka waa marka waa la fiirinahayaa kadib ayaga oo kooxa la aruurinaya waxaa looga sheekeynay dad waxaa jira aada ugu takhasusay oo xagga diintana aada qaabkii u aaminsan yihiin u yaqaanaa jira waxaa looga sheekeynahayaa fasaadka ka jira dalka dhaqanka kasiya ka jirta diin la-aanta ka jirta bulshadii inay diinta ka baxday dowladda inay diin u adeegeynin inaad intiina kale aad tihiin dadkii ugu wanaagsana ugu fiicnaa inaad tihiin dadkii hor inaad badbaadisaan eh, islaamka iyo muslimiinta inaad soo celisaan dowladii islaamka khilaafadii islaamka halkaas waa marxalada koobaad waay waxaa laga soo dhexinayaa dadkooda marka oo wixii ku qanaca marka lasoo helo welibana eh, gaar ahaan dadka leeleeyahay inay isqanxiyaan ayaa meesha ku jira dadkaa waxaa weeye lasoo ururinayaa meel kalaa la geenayaa ninkii marka sheekhiyo hawshaas gelinayay wadafidiisa waa dhamaatay kaalinta markaa waa- waa dhamaatay hawsha waa la wareegaya markaa la la wareegay ayagoo beridaha waxaa weeyaan meelo kalaa la geenayaa oo yaraha dalxiis loo geeni oo haddana waxaa weeyaan markaas waxaa u bilaabanaysa dalxiis horle oo ah in markaa cajala loo daaro sishmi boolkeeda cajala loo daaro in duruus horaa la siiyo in caadhifadooda makaxooda la bedelo in daran meesha lagu sameeyo oo qumaanta qofkii loo gaarsiiyo meelo muhim ah halkaa markii dadka la gaarsiiyo la odhanaya maskaxinta laakiin waxaa la gaarsiinayaa meelo oo waxaa weeyaan qofku eh, keligii in uu islaamnimada u dhinto inuu waxaa weeyaan faqaati fi sabiila laa tukalaf ila nafsika keligii inuu yahay mujaahi oo keligii uu waxba daawinaya waan qanacaada halkaasa la gaarsiiya halkaa markii la gaarsiiyo waxaa jira markaad waa dadka waa la qadanaya waxaa inaad asaab u malaynayaaye sometimes eh, culimadu ducaada eh, qaarkood yani dad waxaa jira masalada khayrka jecel oo masaajid baa la imanaya markaas waxaa le yaa ilaahay dartii u baxaya toban beri yaa baxaya afartan beri yaa baxaya dad bay soo diyaariya dad baa jawaab oo soo diyaariya oo anaa baxaya anaa baxaya waa tabliiq mugtay nafta qaabkaasoo kale baa haddana la sameynaya marka ninkii marka soo diyaarseen boqol kiiba boqol laakiin waxa uu ku arkaya ilaa toban ilaa labaatan soo dalinaa taagaysa oo gacmaha taagaysa oo isjaarinaysa waxaa daba daba la soo la baaraya rag isqaxiyey oo iska sheekeynaya yaa yaa yaa magaranaysa ilaa qofkii wuu ku qancaya markuu ku qanco haddana wuxuu sii gelaya marxalad ku afraad waa taa waa cajzi marka tiro ku sheegay keligii baa marka qol baa la gelinhayaa wuu soomahayaa salaad badan buu tukanahayaa cunto badan ma cunayo oo rooti iyo magaranaysaa shaah waxaasuu cunayaa dadkii iimaanaadkiisii wuxuu gaarayaa marxalo markaas uu isla hadlo halwasa uu yaraha markaano uu sheegayo waaye qof marka magaranaysa markaas waxaa aada looga shakeynayaa xawr naciimka iyo jannada iyo fikirkana fikir oo ashaaq keliha gaar ku ah maaha waa fikir oo islanafteeda dowli ah waaye oo meelkas ka dhaca qof markii jannada looga sheekeeyo oo wax badan looga sheekeeyo oo xawr naciim looga sheekeeyo qofka jaahas noqonaya maxaa oo dhuma awadu nafta dadku waa lama kaybo qof waxaa weeyaan de waxan wuxuu boqolkiiba boqol buu aaminsan yahay diin ahaan buu aaminsan yahay qof waxaa laga yaabaa dee waqaliranaa qaaday aqoon masaas kuma siina markaasoo kale waxaa dhacda daraasad kala sameeyey in waxyaaba saacidaya in la siiyo oo adwiye ah dawaan sinaya kelin baa la sinaya oo qofka nafsiyaadkiisa cabsida ka qaadaysa nafsiyaadkiisa si kale ka dhigaysa nafsiisa u bedelaysa qofka caxra oo saacado badan ku jiraysa markaa qofku markuu gaaro khalaas waxaa weyaan waa inuu qabiisto waa inuu magaranaysaa uu isjaariyo markaas ayuu shaqada aadaya oo qabanaya marka soorow hadda ama shaqadii ha fuliyo ama yuusan fulinin waa qof jaaba inuu dhinto marka qofka broseska marka la fiiriyo waa waa shaqo oo runtii xifad sare sare sare oo si nihaya ku qasanta marka qofka maskaxda laga bedelayo inuu marka waxaa laga yaabaa dad inay jiraan xataa jaahilayn oo waxaan garanaya laakiin faham qaldan baa la gelinaya waana mid aan masalan ka soo maasanta meel waqtiin doona ninka magaalada rabaa inaan weydiiyo nolosha marka lagu jiro al-shabaab dadka mushaar ma idin ma siin jireen dhallinyarada ka warantaa
mushaar oo markii ragga furanta ku jira ninka rag militariga ahaa ragga furanta ku jira ahaa waxaa la siin jiray ragga xaaflaha boqol doolar aada ma tuuraysi ayagaa ayagaa utuura ayagaa soo aa amiirka utuura ninka amiirka sheegaya utuura kuwa kalena kuwa kale waxaa loo yidhaahdee labaatan labaatan doolar oo shamshaanbaa kiisaa la siiya waxaan ku weydiiyey fursad ma u heli jirteen inaad idaacadaha dhegaysataan oo telefishinada daawataan oo dadka kale culamada kale iyo dadka kale waxay inaad maqashaan teleefon camera ama loo ogoleyn teleefonada waxaa wadan oo niclaha niclaha oo hadda camera teleefon camera wadada ma loo ogoleyn inaad idaacad dhegaysato kaasoo kale hadii idaacad maya isna laguma ogola alcadaala meeshana waxbaa muhiim wuxuu sheegay in uu ciidamada dowladaha ahaa waxaan soonahay diintan islaamka asalaatu cimar diin salaadu waa tiirka islaamka waxa weeyaan in qofku salaada uu xooga saaro oo uu tukado waktigeedii uu tukado sidii loogu talagalay uu tukado oo waxaa weeyaan waxaa jira daraasa soo baxaysa iyo hadallo badana soo baxaya oo ah in qofku waxaa weeyaan dayac inuu jiro oo xagga salaada jihaadka oo dadka dagaalamaya xataa salaad aan xoog la saarin dad yani waxaa jirta masalan rag aan ugu kalsoon yahay oo culimo ahaa u aashahayeen oo jihaadka raacay oo waxaa weeyaan markii ay saddex bilood la socdeen kadib soo laabtay oo markaa yidhi salaada waa la dayacaa jihaadka way dayacaan oo ashaaq ah idan salaadii maadaama cimaad diin ay tahay iyaguna ay u socdaan inay diin oogaan oo khilaafada ay soo celiyaan arrintaa dayac baa ka jira marka maxaa taas ma jirta salaada markaa dagaal ku jirtiin oo kale salaada jihaadka ku jirtiin lama tukanayo ma jirta
salaada hal maraan tukan jiray duurkii casirkii waa isku daraa
haddaad magaalada xataa geliidin joogteen haddaad meel safar aadaan karin aniga dad oo dad badan waxaa arki jiray oo tukan jirinba oo meel safar ku jira aa ma tukan jirinba diinta dadna waa ku booreen salaada kacaa dad lahan dadna ma tukan jirinba markaad dagaal aadaysaan tusaale ahaan magaalaad weeraraysaan dawladdiina waa joogtaa dad shacbiina waa joogaa ma laydin sheegi jiro cid laydin dhihi jiray haddaad qof hebel aragtaan haddininina ma jirta mise qof kasta oo magaaladaas jooga waxaad amar u qabteen inaad dili kartaa dadku waa simis Ah, laba dhinac waa dhinacaas iyo dhinacan isku leeyahay waxaad dhihi jirtaa inuu dhinaca shabaab yahay ama dhinacan ah, waxaa la dhihi jiray dadkaas waa muslimiin dadkaana waa gaalaha la dhihi jiray inta soo jira maxaa kulli Haye. marka waa isku mid Waa isku mid.
aad la kulantaa Mhm.
waayo gaar ahaan maraan ku noqdo arrinkan sheekh- sheekh nuur- sheekh nuur nooca oo aan- aan soo- dartiis qarxin ahaan maraan ku noqdo Aha.
waxaa jiro gruub oo qolo waxaa jirto sidaa ogtahay hoteelada marka la galo waxaa laga yaabaa shan qofaa jirta hoteelka lagu leeyahay qaraxa markuu dhaca kadib qolooyinkaas waxyaalaha looga soo dhaadhacsiyaa waxaa ah howlgal yar ayaan fulinaynaa oo isla saacad ama qabanaya ama afartan iyo shan daqiiqo oo xogtii inaan loo dhamaystirin Waxaa laga soo lama dhamaystiraayo marka qofkii markuu xagga aadayo asagona telefishin ma dhegeysto adduun lama socdo wuxuu la socdo malaha maanta dhan tababara la siinaye waxaa lasoo barayaa tababar yaraa lasoo siinayo caadkaa uda leeyahay qaabkaana magaalada looga howlgalaa qaabkaana howlgalaysaan shaqadaas waxay qaadanaysaa hal saac kadibna waxa waaye saasaa ku badbaadaysaan dadkii marka lasoo wado qaraxa dhacaayo way galayaan hoteelkii eh, ka- eh, hoteeladan siday u galaana ogtahay kadibna qofkii meeshaas ugu dhumanaya marka waxaan anaga u malaynaa qofkaas inuu ugu soo talagalay inuu beerku dhimanayo kuma ugu- waa qof lasoo qalday wa marka sirta iyo nagasta dadka qaarkood macnaha xog rasmiyaba ma hayan baad leedahay ma hayaan waxaa loogu soo seetiyey saacad yar oo kooban aa u kala galaya waa mahad sheekh nuur waad mahadsan tahay waxaa la weydiin karaa culummo badan bay soomaaliya leedahay waa dad muslimiin ah wakti dheer muslimiin soo ahaa in jaahilnimo gaarsiisto qof in looga faa'iidaysto jaahilnimada darteed uu naftiisa u dilo dad muslimiinana ugu dhiirrado inuu u laayo in ay tahay gaadu culamada soomaaliya ay wax ku leedahay makula tahay yani in dad sidaas jaahil u eeba ay jiraan ila qofkan meel baa laga wadayaa qofka shabaabka ma dhex dhalan ee nin weyn ama nin yar wuxuu doona ha ahaadee in marka hore fahamka islaamka ka haystaa uu gaarsiisan yahay in wax alla wixii la daba loo bedeli karo
bismillah waxaa weye cadaalo dadkan shabaabku ay kaxaysanayaan inta hadda fitnada iyo dagaaladu ay jireen ee culummadu inta badan masaajidda xataa aynu ku tukan karin dadkii dhashay way horta waxaan badankoodu qaar nooryaan bay ahaayeenoo masaajidba ma tegi jirin cilmi iyo culmo toona shuqul kuma lahayn Eh, qaar hadda hadda badbaado oo kale waxaa laga yaabaa weligiiba inuusan si asagba sheeganaya inuun diinba war u haynin oo bado kale iskaga jiri jiray Eh, horta culimo laguma eedeyn karaan qaba Eh, culimmadu masaajidan intii kolkay caadigu wadanku ahaa way ka hadli jireen Eh, idaacadahana way ka hadli jireen haddii uun hadda wax la eedeynayo marxaladan hadda aan ku jirno oo nimankan ardigixisadii iyo fakar ku dagaalamayaan dadkiina fakar ka dhacdhicinayaan waxaa la rabay culummada gobol walba iyo degmo walba iyo tuulo walba dawladdu inay howlgeliso oo waardi ku filantayso oy tiraa fikirkan halala dagaalamo oo meel walba culummadu ay tegi karaan taana xagga dawladda weli laga laaya Eh, wax hadda eedaho culummo loo jeedin karo ma lahan hadda masala magaalada waxaa inala jooga culummo badan oo aad wax u taqaan way noo yimaadaan waa is wareysannaa dagaalka maad ka qayb gashaan kolkaadaan waxay horeta anagu masaakiin baan nahay suuqaan iska socnaa bakaarahan tagnaa masaajid baan wax waa fakarkiina waan la dhacsannahay laakiin ma hadli karno nimankii baa na digi marka culimmada waaweyn sidaas oo kale oo cabsidu ay hayso dawladda ayaa la rabay barnaamij inay u samayso marka way ka gaabisay marka eedda weyn runtii dawladda ayaa iskale waay waad mahadsan tahay aan idinta mada bal aan isku dayay in qaar kamida dadweynaha ee barnaamijka xagga facebooka fariimaha noogu soo diray iyo qaar kamida qof iyo laba teleefonada ku jira inaan inaan aan aan aan aan fikradahooda soo gudbiyo Eh, cabdikariim sulfa cabdikariim sulfa nin la yidhahdo facebookiisa sida ugu qoray wuxuu leeyahay cadaalad waad mahadsan tahay aniga waxay ila tahay buu leeyahay arrintan dadka naftooda haligaya waa dad maskaxiyan aan buuxin oo jug ah ayuu leeyahay ama ama maskaxda dhibaato ka qaba kow afarta iyo saddex qaybood buu keenayaa sababta labaad wuxuu leeyahay waa dad darooga la siiyey amaba aan maanko oo maankooda la dooriyo maskaxdooda la bedelay midda saddexaadna wuxuu leeyahay waa dad beer jilicsan oo runtii haddana barnaamijkan diin looga dhigay marka wuxuu leeyahay aniga sidaas ayay ila tahay oo aan aaminsanahay Een, ninka dadka leeyahay axmed nuur wuxuu leeyahay aniga waxay ila tahay in qofka waxa uu aamino oo u dhimanayo sidaas daraaddeedna khaladku waxay tahay ayuu leeyahay in dadkan fikrado khaldan fursad leeyahay in laga dhaadhiciyo ismaaciil isxaaq nin la yidhaahdo isna wuxuu leeyahay aniga waxaan aaminsanahay in uu ninkaas isqarxinayo aanu caadi ahayn oo mataqaanaa uu yahay qof maaragtay la qalday oo maskaxdiisa aan caafimaad qabin ama loo isticmaalay waxyaaba maskaxdiisa bedela marka waxa keliya oo lagu joojin karaana waxay tahay waa in culummadu ay ka ay tagaan masaajida oo ay ka hadlaan iyaga oo goobaha ay joogaan dadweynuhu ugu tegaya ee aan sugaynin keliya buu yidhi in dadweynuhu ay u yimaadaan ama ay su-aalasho weydiiyaan wuxuu kaloo leeyahay saxaafaduna way buumbuuriyaan marka uu qarax dhaco oo si aan loo baahnayn ayay uga hadlaan aan isku daya qof laba xagga telefoonada ah inaan iyagana fursad siiyo asalaamu calaykum asalaamu calaykum walal magacaaga meeshaa joogto macalin xasan soo dhawo walaal gele ayaa joogtaa barnaamijka haddaad la socoto fikirkaaga nagu beeri waxaa kusoo noqonaya martida halkan ila fadhiso malik cabdimalik cabdallah dadka aad aragtaan ee kasoo noqda al-shabaab ama dhalinyarada farsadooda kasoo noqdaan waxaa mararka qaarkood laga hadlaa in inkastoo dadkan maskaxdooda la bedelo haddana dadku duruufo ay ku kala duwan yihin tusaale ahaan deegaanada soomaaliya inay isku filnayn oo deegaano gaar ah oo duruufo gaara ay uga faa'iidaystaan inay u badan yihiin qabaailka soomaalida inayna u sinnayn oo qabaail xaalado gaara ay uga faa'iidaystaan inay u badan yihiin da-da inay ku kala duwan yihiin maxaa tafaasiil naga sii kartaa waa nuucee dadka shabaab ku jira haddaad ku salayso kuwa ka soo baxa
horta dadkan waxay u badan yihiin dhalinyaro yarkan dhalinyarada lala fadhiyana markuu gaday wuxuu sheegay inuu jiro saddex iyo toban sano ama afar iyo toban sano dadka caruurta ay soo aruureen dugsiyada ka soo aruureen ay laba sano saddex sano hayaan kadibna ay hawlgeliyaan waana run dadkaan waxay badan yihiin u badan yihiin dadka furta soomaaliya ka yimid oo qabaa'iladoodana ay qaar badan wax tabanayeen dagaaladii sokeeye ee dhacay awgeed laakiin waxaa muhiim ah hadda waxaa dowladda ama kan hadda adaana culummada inay ka gaabisay marka eed wada gaara ma laha eed waxaa iskale shacabka soomaaliyeed soomaalidana iskale dowlada kulligii eed waa looga leehay sababto ee problemkan waa problem soomaaliya xalkana waxaa iskale soomaaliya iskale marka shacabka iyo kulli iyo culummada kulli in la wada istaago gacanta la iskasado dhibkan laga hortago waa shabaabna inay dembi tahay la ogaado waa laakiin dadkii hadday baqeen laguma hortiin karo haddana ay dhimanayaan maqlidayna ku badbaadaya marka waxaa waaye xaafad walba degmo walba inay sabaabisho ninkii xun ninkii shabaab waa la yaqaanaa shabaab waa dembi waa waa kantar waa waa in laska qabto waa qof isqarxinaayo in laska qabto waa qof uu aabiyeelayo maa waay hadda runtaas xogobeenimadaada hadda inkastoo sa la sheegay meelaha qaarkood weli gaabis uu ka jiro haddana sideedii sana sagaalkii sano toddobadii sana ugu dambeysay dadka soomaaliya si cad baa idaacaduhu iyo telefishinada iyo qalabka warbaahinta u hadlayeen culimaduna ay maaragtay go-aan intay u qaateen ay usoo taagnaayeen ay lahayn war nimankan waxay ku socdaan waa baatil haddana dad baa weli dad- dadkii sii gelaya xagee firaaq ku jira maxaa miyaa la isgaarayay
haddana dib aan u noqono xogaa laba kun iyo lixdii maxaakamta soo baxay maxaakamta badan baa ka qayb galay shacabka dhan baa ka yeeray kadibna waxaa weeyaan raggii soo baxay ee marka kooxaha ahaa ma garanaysaa unbay ashaarna ka mid ahay ciidan ashaab ha ahaadaan khaladka ku jiraan wax ka cadkacad way laakiin haddana waa dad oo waxaa weeyaan maamulaya manaadiq gobollaha maamulaya idaaro batay cashuuro qaada dad baa marka noloshooda ay ku xiran tahay dad baa ka dhaqaalaysa dad baa waxaa weeyaan aan wax kalaba ku- ku- ku dhaqaalinba oo noloshooda ay u tahayaan marka horta waa system jiro waaye systemkaa jiro marka waxaa weeyaan ka system ahaan waa inay dawladdu ay tallaabadii laga raba ay ka qaato waxaa ku imanaysa marka dhinaca kale asbaaraha kale marka la fiiriyo waxaa weeyaan waxaa jirta sidii aan horeba u sheegnayba aqoon yarida dhaqaala darida dad ma garanaysa aagoosi u galaya meesha juunaha dad u galahaya ayagoo ma garanaysa laftooda ku xiran ururada caalamiga ku xiran waxaa marka xusi mudan nimankan alqaacida ka shaqeeyey alqaacida ku shaqeeyey laakiin alqaacidu maxaa tahay alqaacidu waa niman ka furfuran al-shabaabka waxaa ku dumayna ka furan yihiin shalayto nimankii dibatumakii la oran jiray ee suuriya waxay ku dhawaaqeen alqaacida inay ka baxeen oo alqaacida isdaayeen oy u tanaazuleen shacabkooda shalay laga bilaaban inay shacabkooda waxay rabaan inay sameynayaan oo maamulka ay leeyihiin iyo ciidamadan jeesha xorle iyo dowlad maamulka leeyihiin inay wax la qabsanayaan taa marka waxaa ku jiriila weli al-shabaabku afkaartooda inaana bislayn oo ay daacish tahay oo dil iyo je- ma garanaysa Ukun dhexe ma la dagaalamayaan.
Ha, ha, waxay wada dagaalamayaan maaha waa xog- maan baa lasu maan baa lasu hayaa laakiin markii daacish la yidhaahdo u fiirsa adiga asbaabka geedhamahayse xaflaa qaarkood kasee zirqaada daacishna aabbo waxaa uga hazirqaada oo urduniya laba kun iyo saddex kasoo baxay ciraaq iyo- ciraaq iyo ma garanaysa ayuu kasoo baxay idan waxaa namuudad iyo sambar ku dayasho ashaab waxaa u ahaa qiyaadaadka daacish weligood laakiin namuudad ooma aha qiyaadaadka alqaacida waxaan ku- kuu sheegi laba kun iyo saddex iyo tobankii laba kun iyo afar iyo tobankii doctor emera dawaahiriyan hadda alqaacida haysta ee hadda fasaxay alqaacidii suuriya oo dhan ee yidhi shacabkiina waxaa la qabsada ana waxba ina inaba hayne wuxuu soo saaray laba dagaal waxaa kamid ah dayaanada wuxuu yidhi masaajid wax lagama fulin karo qof tukaday lama dili karo aswaaqda lama weerari karo huteelo waxa lagama qarxi karo muslimiinta waa in la badbaadiyo qof kala dagaalama saano qof xataa wuxuu yidhi dili karo oo magaranaysaa soomaaliya iyo ma- magaranaysaa wax xataa wuu sheegay mudnaanu ma aha buu yidhi xataa in ciidamada dowladda la dagaalamo waxaa mudnaan in aha buu yidhi dadka magaranaysaa kale ee in lala dagaalamo nimankan ma ahaba waa niman asalba waxaa ka qaldan marka amarkiisiina kuma socdaan
kii shacabka soomaaliyeed ee ay wada lahaayeen maxaakistiya way ka leexdeen marka waa system niman raba inay wax maamulaan waaye oo waxa weeye siyaasiyiin u maamulaan oo xukun raadisaa waaye maha waa cabdalla kugu xujinaya sheekh nuur su-aasha aan aan weydiiye cabdi muxuu ahaa cabdiraxmaan oo kaleetaa taagan intaas culimada adigu aada ugu raba ugu cadcad ugu firfircoon kamid ahayd eedeen go-aan adag baad laga soo bilaabay labadii kun iyo haddii aanan khaldanayn sideedii sagaalkii wixii kasoo bilowda si cad baa dadka ugu sheegayseen in shabaab iyo waxay wadaan ay aada u qaldan yihiin hubaana shabaab ma haystaan culimo la suncalamaka dadka soomaaliya la barbar dhigo culimada adigu aad kamid tahay sheekh bashir kamid yahay allah naxariisto sheekh martaar oo kamid ahaa ee culimada siyaasad oo kamid ahaa ma fariintiinaan gaarin dadka ay shabaab khaldayaan mase waxaad aaminsan tahay in dad kale oo iyaguna fikir culus leh ay dhinaca kala jiraan yani sidee iga culimadii waaweyn halkan joogto oo sancad diile oo la yaqaano oo qaar badan oo kamid nimankan ay ardadiina yihiin inaysan haddana qaadanin tusaalooyinkiina
horta nimankan asal ahaan waxaa kamid a waxyaalaha lagu yaqaano marka hore culimada ayaa bakti laga dhigay waa niman dabadisifa waa niman murtadiinta raacay diintoodii bay gateen waxba ma aha culamaa ustuur weeye waxay kamid tahay mabaadi'dooda ya qatlu culamaa sab culamaa culumada in la laayo culumada in la caayo istixlaalu dimaaihim dhiigoodaba kutubta kutubtay ku qorantahay nimankan horta waa khawaarij mabaadi'da khawaarij khawaarijtay dabaqaan marka culumada hadiiba adhihi lahayd ninkan culumada warkiisa maala yeelo mar horaa ninkan daaqada lagala baxay oo la yiri culamadu meh waa culamaa usuul waa culamaa ulxukuuma dawladda lacag ka qaataan intay ka dhaceen waa tuugo culamada diintoodii bay gateen yaa horta dadkan lagu abaabiyaa midda kale hadaseen maanta o dhan hadda aan ka sheekaynayn jaanis ay culmo ku dhegaystaanba nimankan lama siiyo waa kan wiilku leeyahay xataa telefoonada dhalooma ogoleen waa weyn raadiyo ma dhegaystaan cajal ma dhegaystan waaba waaba ciqaab qofkii lagu arko hadda kahor aniga mid wuxuu igu yidhi cajalkaaga beriyaad isdhex marmari jiray cajal aad muxaadarataa ku jirta igu qabteen buu yiri way dil gaadeen buu yiri waraan ma waaqayni baa anigu ninkan wuxuu yahay waan tagtay buu yiri waxaa kaloo rabaa inaan ka faaidaysto hadalkan aan ku daro sida shabaabka yar dhalinyarada yarirka loo tabaleeliyo oo ninka moogtay magac weyn ilmo yar oo jaahila yaa magac weyn la siiy magaca saxaabi baa la siiy abu qutayba abu fulan abu muscab jannada kii galgees khaalid bin walid baa waxaas ninkii wuu sii weynaa nafsa shay qabaailka maaragtay u bata xaggooda waxay dhihi qolo qabiilka reer hebel waa ansaaru diin illah waa diinta ilahay kuwii u hiiliya hadda qabiilka marka dabadooda iska mari qabiil ahlujanno ahoo ansaartii diinta ahoo taasna waa iska mari waxaa rabaa xadaalo haddaad ii kulur ii ogolaatay inaan ku daro mas'aladan nafta la dilayo shareecada islaamka waxay ka qabto haddaad gadaal iga weydiin doontidna waan ogolaa way hadhawisa koobto waa ku siiye
haddaad isiisa waxaan leeyahay inagu muslim baynu nahay kitaabkii sunada waa waxyaalaha adiladeena ugu waaweyn kitaabka qur-aanka wuxuu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima waman yafcal dalika cudwaana wadulma fasawfa nusliihi naara wakana dalika cala allahi yasiir aayaddaasi waxay leedahay naftiina hadilina qofku naftiisa yuuna dili qofkii naftiisa dila dardaro iyo dulmi xadgudub naftiisa u dila fasawfa nusliihi naara ilaahay wuxuu yihi naar baan gelinayaa naftu ammaanay inugu tahay xurmay leedahay ilaahay inay caabudaan loogu talagalay in iska dish yani jihaadkii nebi maxamed oo jihaad ku jira calayhi salaatu wasalaam yaa loo sheegay nin si geesnimada u dagaalamaya oo gaaladii jafaya oo laynaya maa sha allahu waa heljanna waa kan baa layiri welibuu nool yahay ogow nebigu wuxuu yihi inahu min ahli naar qofkii waa dagaha la taagay ma ninka sidaa muslimka eh sidan u dagaalamaya nin baa yihi waan daba kacay dagaalkii baa socda moogtahay bal ninkan wuxuu naar ku mudan doono waan daba orday buu meeshuu galaba waan daba istaagay dhaawac baa gaaray dhaawacii intuu ku yar xanuunsaday yuu naftiisa dilay kolkii yihi sadaqa rasuulullah rasuulka ilahi baa ku sheegay haddee dhin mujaahid hur ah kuwa jihaadkii shayga waxbaba kama jireen muslim intay laayaan bay dhihi mujaahidiin baan nahay mujaahidkii rasmiga ahaa oo nebi maxamed la joogay oo dagaalkii la galay yaa markuu naftiisa dilay layihi naar buu galay waxaa kaloo jirta raggan hadda isqarxinaya laba dambi oo waaweyn oo kabiira ay galayaan mid naftiisa ilaahay uu ka xaaraanteeyey inuu waxyeelo yuu dilay oo nebigu yihi man qatala nafsahu bixadiidatin qofkii naftiisa bir ku dila ama sunca leh ama jabal iska soo tuuro ama daar dheer aakhare waxa uu lagu cadaabi naarta dhexdeeda khaalidan mukhalladan fiiha abadan weligii isagoon ka baxayna mindidii umuu naarta dhexdeeda isla dhixi jabalkii hadduu guri iska soo tuura meel dheer naarta dhexdeedu meeshii iska tuuray hadduu sun cabay suntiibuu naarta dhexdeeda ku cabay yani shaygii uu ku dilay ayaa lagu yaa lagu cadaabayaa waxaa kaloo jirtaa ninkan wax qarxinaya muslim bullay sida hadda hoteelada ka dhacda waxaa laga yaabaa labaatan qof soddon qof afartan qof toban qof yuu dilay marka qarxii naftiisii uu dilay oo xaaraan weynayd oo dambi weyn cadho ilaahay keenaysa iyo naartoo lagu waaro iyo dad muslimiin intaasoo qof oo muslima ayaa inta dhaweyd ay saxanka gelayeen ninkii meeshayda horteeda lagu dilay dawlad uma shaqaynayn nin shacab oo caadi u ahaa wuu tawxiidsanay laa ilaaha ila allah laa ilaha illa saas oo laha ninkii way dileen calooshii xabad kaga soo rideen xadiis waxaa jira marka nabigu ilaahi calayhi salaatu wasalaam nin nin muslim ah, usaama bin zayd isagoo dagaal lagu jiro ilaa nin safkii gaalada ka socday ilaa muslimiinta waxyeelay usaama seef u qaatay markuu seeftii dul hariyo saa yusuf laa ilaaha ila allah caqligaagu mooti kolkaa usan islihi hadde laa ilaha illa allahu awal dadkiibuu layi dadgu ku gabanaya wuu dilay niridu markii loo sheego wuu cadhooday wuxuu yihi waseed u dishay aqataltahu bacda an qaalahaa warma isagoo laa ilaha illa allahu yiri baa dishay wuu ku celceliyey nebigu rasuulka ilaahi wuu ku gabanayay wuu warmaba calooshu tijaaxay wuu waxaa ka mid ahaa ereyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam fa kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allahu idaa jaada yowma alqiyaama marka haddi waxaa taa jire ilaahay cadaab waa masantahay sheekh maxamed cabdallah eh, meer cabdallah waa maadsantahay horta waxaa muhiim in la isweydiiyo jannada iyo naartii aad ku dadka allah tahaada qof kuga mide inuu ku dhaho orod dadkaas wallah jannadaa gelaysaa ayagana naartay galayaan horta waxaa waa wax u baahan in la isweydiiyo wax oo waxaa waaye oo basiid oo qof walba uu fahmi karo.
caqliga cayga sababtoo ilaahay aan shaqadaan iskale oo annaga howl noo taala tan labaad waxaana waa inaan sheego een, yaa qalabka iskale yaa kan ka soo qabo waxaa dhacaya qaraxa dhacaya ama waxbaa dhacaya saxaafaddu waxay leedahay waxaa dhacay een, qarax intaasoo qofaa ku dhimatay howlgalkii waa lasoo gabagabeeyey waxaa fiican in laga hadlo qaraxaasi wuxa uu geystay hadda ka soo qabo tusaale nin saahibkii ayaa hore qarax ayaa xaaskiisa sideed bilooda ku dhimatay canug yaraa oo aanan dhalan uu dhintay xaaskuu ka dhintay ilmo yaryar oo masaakiinana way ka tagtay khasaaraha ay u geysanayso communitigaas ama reerkaas een, al-shabaab in diib looga hadlo oo la tuso dalkan waxaa rabaa inaad ka faaidayso waxaa jira barnaamijka dhaqancelinta uu u furan yahay al-shabaab haddii ay daawanayaan hooyooyin ama waalidiin ama walaalo ay programkan ay og yihiin waa ognahay inay la xiriiraan qof walba oo al-shabaab wuxuu la xiriiraa hooyadiis inuu la xiriiro ognahay ama xaas inuu leeyahay xaaskaas la xiriiro waxaan ugu baaqaynaa inay soo dhiibaan sidaa og tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka amnesty program in la cabsinaya dadkaas ayuu marar badan sheegay xafiskaasna wuu jira al-shabaab meel walba ay joogaan way soo dhiibi karaan gacmo kurana lagu soo dhaweynayaa dalkan ayay wax soo leeyihiin sababooyinka kaleeto waa xadgirka oo dee kuwaas ama ajaanibta oo la raadsanayana waxaa waaye qaab kale loo dhaqmaa jiro marka waxaan rabaa intaas inaan ku dadweynahan isku dayi doonaa inaan fursadda ugu dambaysa siiyo laakiin ninkan dhalinyarada ah ee shabaab hore ugu soo tagay baan rabaa inaan weydiiyo waxaa laga yaabaa in maanta rag badan oo shabaab ku jira inaan taqaanaa laga yaabaa eh, inay ku dhegaysanayaan ama ku daawanayaan baa laga yaabaa oo fursad ay kuga helaan maxaad u sheegi lahayd ninka laga yaabo in uu tafridii ku jiro ah, ilaahay uu kaa soo bixiyey oo aaminsan yahay meel gaala joogto aan laga tukan oo maaragtay inaad inaad joogto oo ama aad sida dawladdu tahay maxaad u sheegi lahayd laga yaabo inuu dhinto un inuu sugayo maxaad maxaad kula dadaami lahayd maxaad ugu baaqi lahayd ragga raggaas oo walaalahayga waxaa u sheegi lahaa fikirkaas oo qaldan oo ayaga lo- aa, lo- dadka muslimiinta ku baabi'iyaan intay ka beelaayeen oo dowladda soomaaliya intay kusoo dhiibaan adi dowladda si fiican ayay soo dhaweysay adi hadda waxaa adi mar muddo yaraa dowladda joogaa oo si fiican ayay soo dhaweysay waagi xagga joogay ani dhan maxabiis maxabiis oo kale ahaa teleefon kuwali jirin teleefonaalka waxaa meelyaala hadlaysay waryaa saas maa tahay muslimiinta maala hadlaysay ani hadda ka hor aan iga shiki waxaa la yidhi atigaa murtadi atigaa maal laagays oo ayaga laftooda xeean
lagu xiran baa shan bilood oo xidhaa oo ka soo fakada soo kale lama melo dhaaysa ibn shaawi loo dhaayo oo ayuu ku jiro wuxuu ibn shaawi loo dhaayo oo ayuu ku jiro wuxuu dhaayo arrimaha saajibo iyo adaan isku qabiilanahay adaane waxaa saajibiraya oo kale kale iyo ana waxaa dhaa waxna ma haleeyin waxna ma sameeyin markaan tahay markaano meeshaas dadkaas walaalihiga oo qaldan si fiican inta dowladda soomaaliya intay soo dhaweysan jeclaan lahaa waxaad wax yar inooga sheegtaa bada intaad isbarbar dhigtay noloshaada markaad shabaab ku jirto iyo haddoo aada shabaab ka soo baxday oo aada magaalada joogto kaga fiican tahay noloshaadu maxay ku kala duwan yihiin bal u tawar ninka walaalkaya si u arko dhibka maanta shalay maanta uu ku jiro walaalkaa adigu shalay aad ku jirtay iyo nolosha maanta aad ku jirto maanta loogu fiican ku jira wallahi billahi tallahi si fiican ilaahay ma hadda iskale ilaahay iga soo saaray dadkaas oo dadka qaldan oo muslimiinta baabi'iyaan walaalahooda ah alxamdulilah maanta si fiican hadda maanta reeraa leeyahay gabaraa dhalay kulligiina markaan xagga joogina xabad bilaawina ku jiray qataaso hadda reeraa leeyahay gabaraa dhalay markii xagga joogi intaas sanaa joogay hal xabana ma dhalin
alxamdulilah waad maadsan tahay anisubiya dadka ugu dambeeya inaa burgad iyo xagga facebook haddaan ku laabto ninka wuxuu leeyahay waad mahadsan tihiin dhammaantaada s n t v hadda shaqada ku jira wuxuu noqonaya aad u mahadsan yihiin waad mahadsan tihiin s n t v aniga waxay ila tahay qofka isfarxinaya inuu yahay qof nolosha ay dhigtay oo ku jira xaalad nololeeda adag sidaas daraadeedna ay taasi ku qasabtay inuu nolosha uu ka dhinto nin la yidhaahdo jimcaale soomaali son sida ugu qoran meesha wuxuu leeyahay isaguna nimankaasi waa dad waa dad nafsad hadigayaal ah oo aan diinta waxba ka gelinayn isla markaana caqligooda marka horeba aan ku filnayn marka waxa ugu wanaagsan waxay tahay buu leeyahay in xooga oo dhan la isugu geeyo sidii looga hortegi lahaa kuwaasi waaba tageene inaanay kuwo kaleeto naga maran ayuu leeyahay ninkaasi nin la yidhahda cabdishakuur muuse oo jooga hargeysa isaguna wuxuu leeyahay cabdishakuur xaaji muuse la yidhaahdaa aniga waxay ila tahay dawladdu maxay ula socon weydeen dhaqdhaqaaqyada garaashyada iyo meelaha kale ee obabko iyo waxa ay ku diyaarsadaan iyo meelaha nimankaas ay joogaan aad bay umahadsan yihiin dadweynaha xagga facebook ay ahaayeen telefoonada asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaal magacaada meeshaad joogto maxamed cabdullaahi dhea xasan cabdullaahi xagga joogtaa hormada soo dhawo walaalado noo soo koobaya ra'yi su-aal waqtigaa naga bilaabay
maxaa لكن هذا كله عليه سماه دين كما المقام وقت الشباب أنا بكل طبعا كفر الإيمان أنا السلام وقت العلماء والله على قدر أنت وقت العلماء وحشر كيف الكل وقت الواحد من الله وحشر من الله طبعا عندي وقت وقت العلماء إذا واحد من المسكين وحشر وقت العلماء أكثر طبعا وقت العلماء كان وقت بالشبه وإكرام الله عليهم ويهمه حد يومك قد يصير أميرك إنه جميل إن شاء الله ولك إن شاء الله لك إن كنت آمين شرقا تريد طريق وضع وما يدرك الشيء إليك هذا ما يدير نفسي قبل ثلاث وعيد قلوبة إذا يدرك عن طريقه وقلنا أستطاع حكمة أن يضع معه أشوف وقت التطبيق الكبيرة ولا أكيد ويدين أفضل ذلك أنا جمع أقول على شيء أنا عن طريق السلام والرحمة ويدين كما يتقبلون ويدين كما يتقبلون شراب ورمى ربيتا الساعة ورميتا فتأخذ الكتور حتى ومرأة الضارة متنبية Thank you.
labaatan tahay xasan sheekhnaan waktiguna waa naga dhamaaday muddo daqiiqad iyo wixii lamida hadda kusoo koobtay weliba xataa wuxuu leeyahay war culimmadu way u jeedaan nimankan inay diinteenni fasaadinayaan dadkeena leenayaan dalkeeni dal baa la galeena ka dhigayaan bay hubka qaadaan ayaguna hogaamiya laftooda ka noqdaan fakarkaas wacdigii diideen nimanku wacdigii hadday dideen in gacan looga tago waa fakarka saxda ah sidaa xasan uu qabo ayaan culimmadana ku waaninaya dowladdana ku waaninaya culimmadu xasanow waa dad shacabahon hubna haysanin ciidanna haysanin waxay u baahnaan lahaayeen in ayag iyo ciidamo laysku daro ay wax hogaamiyaan shacabku sidaa ku soo kaco shacabku waa iska diyaar anigu waxaan leeyahay dhankii dowladda ayaaba ayaa laga jiifaa sidaasaan isleeyahay hadda ka hor madaxda dalka waxaan ku yidhi waxaan diyaar u ahay fulinta dagaalka in la ijeeyo oo ciidanka xabadda ridaya aan guubaabiyo safka hore naftayda meesha ha ku dhimato dhibaato ma laha marka waxaan filayaa xaggaas ayuu culays ka jira laakiin culummadu culummo badan baa diyaar ah fakarkaaga iyo dobaygaagana aad baa loogu boday allah ku barakeeyo marka gubaabadaadana aad baa loogu baahan yahay
ciidamadeedana tababaran ay ku jiraan addekeynta ay isla saas iyadana howlgalana way fuliyaan
haddaba dowladdu bay ka tirsan tahay culimmada si fiican in looga faa'iidaysan soo arrin meesha ku ka culamada muuqata anaga intikaraankeenna waa ka faa'iidaysanaa barna- xerooyinkan daban cayska hadda anaga aan madaxda aan ka ahay waxaa joogo culimo waa la wacyigeliyaa sidoo kalena brograamyo waa jiraan lagu wacyigeliyo laakiin qof aanan haysan telefoon aanan tv fiirsanin ama aanan internet haysan si loo wacyigeliyo waa adagtahay marka waxaan dhihi lahay umada soomaaliyada dhan inay u kacdo waa arrinkan ayaa hore waxa sidaa la socotaan waxaa dhacay dadku lacday badda waxaa la bilaabay wacyigelin marka aniga waxaan soo jeedaa in la bilaabo wacyigelin xagjirnimada looga hortagayo meel walbo xaafad walbo degmo walbo magaalo walbo culumbo saxaafad dowlad kulli inaa gacmaha soo waa mahadsan tahay shacabka magaalada ugu laf dhabar waxaa arrintan u ahaa in ay dowladdu la timaado istiraatiijiyada hor leh oo dadka adeeg lagu siiyo caafimaad waxbarasho biyo lagu siiyo ay la timaado dagaal adag oo nimankan gacan biraan ku qabtaan nimankan ciidan milatiro kale haystaan kadibna fursada la siiyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo culimada koo ku yihiin oo wacyigelinta la bilaabo oo ay la soconayso amnigooda markaas laga laga laga ay qaadaan midaasan min asaab waxaa leeyahay waxaa kala u shaqaynaysaa waa un xukun dooraysa jabarka muslim hadda halkaas alqaacida way ka tagtay hadda shacabka sida ku noqotay in la dib iskugu noqdo oo waa hadal diyaar diyaar u garooba sidii maxaakiinta beri dib ugu noqda jabooda waa helaysaa wadla socota waa mahadsan tahay aad iyo aad bay mahadsan tahay daawada yar laga dhigtay barnaamijka kulanka toddobaadka oo ay markii noogu ahaayeen sheekh nool baaruud burxan oo ah gudoomiyaha hay-adda culimada gudoomiya ku-xigeenka hay-adda culimada soomaaliyeed iyo afhageenka hay-addaas cabdimalik cabdalla oo ah agaasimaha barnaamijka dhaqan celinta ee kooxda al-shabaab dhalinyarada ka soo noqota ee cabdiraxmaan sahal yuusuf oo ah gudoomiyaha macadka irshaad ee daraasaadka iyo nin dhalinyaro ah oo ka tirsanaan jiray kooxda al-shabaab hase ahaatee allah subxaana watacaala uu u qadaray inuu kooxdaas kasoo tago haddana nolol fiican ku nool ay nagala qayb galeen islamarkaana mawduucu uu ahaa maxaa sabab u ah ama lagu qanciyaa dadka qarxiya iyo qaababka looga hortegi karo inta ayuu nooga egyahay waxaan u mahad celinayaa farsamayaqaanada iyo injineerada telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo radio muqdisho waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinaya dadkii fariimaha iyo telefoonada nooga qayb galay kaamiramanada iyo dhammaan inta qayb ka geysatay si gaara waxaan ugu cudur daaranaynaa dadka iyagoo telefoonada ku jira ama fariimada noo soo diray waqtigu way naga dhamaaday toddobaadka dambe intaanu barnaamijkan oo kale isku arki doono